waxaa maalmihii ugu dambeeyey jiray in maxkamadda ciidamada iyo maxkamadaha kaleba la horkeenayay maragfur iyo cadaymo loo adeegsaday tiknolojiyadda casriga ah waxaana ka mid ah lacagaha bangiyada ee taleefanada lagu kala diro dabagal lagu sameeyey fariimaha qofku diro iyo tan ugu muhiimsan oo ah muuqaalada ay duubaan kaamarooyinka casriga ah ee c c t v bal nala dhagaysta qaar ka mida saraakiisha amniga iyo dacwad oogayaasha oo adeegsanaya cadaymaha duuban ee eedeysanayaal la hor keenay maxkamadda ciidamada waa gaari saarif ah loogu talagalay inuu de waxaasoo gaadiid ah iyo intaasoo qof ah iyo guryahaasoo dhan iyo deegaankaasoo dhan ay ku basbeelaan bay waxaana ka dambeeya ama taargetkan iska lahaay ka lahaayeen garaad iyo asaldeere ama guuleed eedeysanaha sagaalaad iyo eedeysanaha koowaad ayaa iska leh saariftu waa taas afarnaaca soo shidaysa soo socoto tartiib u socon halkaasaa la dhigayaa sababta golada yar xooli kuma soo gal karo taas usoo istaaga markuu saa usoo istaago waa qaraxi u dhici doonaa waa aragtaa saariftaas kan waardiyaha markuu u yimaado ayuu isku qarxinaya badhanka qabanaya sisti camera xataa waa isla goonaya shabakadan waa ninka saddexaad oo ugu khatarsan eedeysanahaas sababtoo ah maxkamadda horteeda waxaa hor keenay asagoo naftihaligayaal wado hogaaminaayo naftihaligayaashan hortooda ay ku qarxeenaa soo bandhignay ninka saddexaad oo eedeysanayaashan ugu khatarsan waayo sababtoo ah asagoo qarax wado boorso qarax ah wado ayaa lagu qabta eedeysanaha mudane guddoomiye boorsada qarax intoo geeyey masaajidoo dhex dhigday masaajidka cabdicasiis oo ku yaallaa dadweynaha cabdicasiis oo dhanaa la wareysan karaa waa waa marka la qabanaayo masaajidka dhexdiisa oo ku jiray boorso qaraxoo la watay ilaah kuu dharsha meel kale oo qarax oo ku qariimo waaye masaajidada dadkaan masaajidadana dadku ku laayaan masaajidadana qaraxyada dana inay ku qarsadaanay bilaabeen diinta islaamkeeda uji xumeynaya waa suurad xumeynayaan nimankaan isagoo masaajid ku yaalla cabdicasiis boorso qarax ay ku jirto ku wado ayaa la qabtay eedeysanahan qaraxaas halkuu u waday biij view u waday waa laga hortegi laagamaha amniga ka hortageen waana la qabtay eedeysanay maxkamadda hor keenay boorsadii qarax ay ahayd ayadoo cad oo ninkaan lagu qabtayaan maxkamadda usoo bandhignay ayadoo muuqaalah cadeen kale uun baahno caddeemo kaleoo dheeri ahna waa horkeennayo asagoo sahmiin sameynaya horkeennay maxkamadda horteeda oo camera c c t v ee duubtay sidoo kale waxaa horkeennay asagoo dhagarqabayaal naftihaligayaal hogaaminaayo oo hoteello isku qarxiyana horkeenna maxkamadda horteeda
muuqaalada la soo bandhigay ayaa qaarkood waxay muujinayeen qaraxyo toosa eedeysanayaal falkii loo soo xiray fulinaya iyo qaraxyo qaarkood burburiyey qalabkii duubay cabduqaadir ciise cali waa wariye ka howlgalo warbaahinta dowladda waxaana uu inta badan ka soo waramaa dacwadaha ay qaadaan maxkamadaha ku yaala muqdisho waxa uu ka waramayaa sida adeegsiga teknolojiyadan cusubi uu u kaalmeeyey amniga iyo cadaaladda muddo hadda laga joogo ilaa yani ku dhawaad sagaal sanaan aan goobjoog u ahaa dhegeysiga maxkamadaha gaar ahaan maxkamadan ciidamada dembiyada ka dhex dhaco yani dembiyada lagu qaaday ee dalka ka dhaco ee eeda soo gaaro muddooyinkii dambe marka maalinba maray joogtay oo maalinba heeraa la joogay muddooyinkan dambe in la isticmaalo yani waxa exhibitka ay dhahaan hay-adaha amniga ama falkaasi wax kasta oo raaco oo maxaan ku irahdaa tuulis ah oo loo adeegsaday ama la adeegsaday in la keeno maxkamadda horteeda marka xiliyadan dambe dee waa waa la horumaray dadkuna dee advance ay noqdeen waxay wax la qabsanayaan maalin maalinba maalinta ka dambeyso waxa hareerahooda ka jiro arrinta ku saabsan kaamerooyinka iyo transactionada dhaqdhaqaaqa lacageed iyo maxaan ku yidhaahdaa xitaa bulshadeeda mararka qaar markoodii hore maysan isticmaali jirin in taleefanadooda ay voice recording samaystaan kool kastoo ay ka baxaan ama maxaan ku yidhahdaa waxyaaba raada taleefonkooda ay kaga tagaan waa la horumaray ciido kale iyo dowlado kale iyo hay-ada kaleba ha loo kaashto oo cid kastaba caawinayso soomaaliya ha caawiso laakiin dee meel fiicana laga joogaa markan in ugu yaraan la heli karo qofka dhaqdhaqaaqiisa waxaan hadda qofka lagu sheegayo ugu yaraan in lala xiriiri karo oo la dhihi karo waxaa isticmaashay telefoon xilligaas lacag xilligaasaa dirtay yani meel hebel xilligaasaa martay qofkan xilligaana wada xiriirteen oo aada technolojiyada loogu fogaado xitaa qofkan telefoonkiisa marka ugu horeyso uu samaysto gmail iyo google drive iyo wax uu yani keydiyo xogihiisa xitaa haddii waxaas recycleka lagu duro laakiin marka ugu dambeyso dib loo heli karo oo loo soo celi karo
muuqaalduubayaashan casriga ah ee lagu xiray magaalada muqdisho ayaa kasakow in loo adeegsanaya caddeymo iyo aqoonsi waxaa kaloo ay gacan ka geystaan amniga magaalada al-shabaab ayaa horey ugu hanjabay milkiilayaasha goobaha lagu xiro kaamarooyinkan oo ay ka mid yihiin goobaha ganacsiga waxaana ay isku dayeen in ay weeraraan meelaha qaar laakiin hadda waxay u muuqdaan inay inta badan magaalada gaar ahaana goobaha ay dowladdu ku xoog badan tahay iyo agaaraheedaba lagu guulaystay in ay si rasmi ah uga shaqeeyaan xildhibaan cabdiraxmaan maxamed sheekh waxa uu qabaa in muuqaalduubayaashan casrigai ay amniga magaalada gacan ka geysteen sidoo kalena ay dadku wax badan ka barteen sida ay u howlgalaan kooxaha dembiyada geysta sidoo kalena ay muuqaaladani sahleen buu yiri caddeymaho dembiye kala duwan oo dilal ay ku jiraan ammaanka wax badanay ka bedeleen bikaas hadda wax walboo dhaco bruufaa lahaayaa meesha ka bilowdeen meesha ku dhammaadeen dadkay ku lug lahaa iyo wax walbaa la helaaya waa caddayn cad oo marka hore waxbaa magaalada ka dhici jira wixii dib looma raacin jirin waxba lama heli jirin bruuf hadda waxay caddaynaysaa tallaabo kastoo amni xumo oo dhacdo in la raaco bilow ilaa dhammaad oo la helo dadka ku lug lahaa marka hadda kiiska ugu dambeeya dhacdadii s y l hotelka runtii kamarada waxna lagu ogaaday from bilow ilaa dhammaad caddaymo taasaa ugu filan marka wax walba waxa la helayaa xogta meesha ka bilaawata meesha ku dhammaatay oo cadaymihii oo saxa oo wixii life loo arkaayo marka wax badanay ka badashay isbedelka oo xagga amniga waxaan dhahayaa boqolkiiba oo sagaashan caddaynta ugu fiican waayo oo la ogaan karo horena soomaaliya aada looguma camar lama isticmaal jir hadda laakiin qurbo oo kale aada loo isticmaala waddamada qurbo oo dhan waxaa ilaaliya camara ilaaliso waxay fadhiyaan screen weyn oo laga daawado stationada gobolka gobolada oo macnaha dowladda hoose iyo booliiska waxay leeyihin qol security oo shiftiga la isbedelo oo laga daawado magaalada wax ka dhacayo dhan waxaa jirta baabuur moobile ah oo ku xiran kaamarooyin oo waddanka walba jooga oo wax walba sawirayo oo live ah marka kaamarada muhiim waayo shaqada ugu badan ayadaa u qabanaysa ciidanka
kasakow in muuqaaladan ay yareeyeen dembiyadii kala duwanaa ee dhici jira iyo in ay noqdeen caddeymo loo adeegsan karo maxkamadda horteeda waxaa intaasii dheer in warbaahinta kala duwan sidoo kale ay u fududaysay tabinta xogaha iyo xukunada maxkamadaha sida uu sharxaya cabdiqaadir ciise cali oo ah weriye inta badan tabiya dacwooyinka iyo xukunada maxkamadaha wax badan oo sheekooyinka waxaan ku dhisi jirnay annaga dareenka halkan lagu cabiro annagoo wax kala hiisanin macnaha oo dadku halkan maxdarka marka maxkamadda la joogo siday wax u fasiraan keliyaan qaadan jirnay oo codkooda aan isticmaali jirnay waxaa laga geli jiray wax badan oo hal abuura inaan dareenka meeshan ka jira cabirno laakiin hadda maadaama la helayo ashyaadii iyo waxyaabihii dembigaasi lagu galay isla markaana si yacni oo cilmi ah loo soo caddeeyo mararka qaarna kaamerooyin amniga c c t v la helayo xataa noogama baahno inaan hal abuur badan sameyno oo aan wax badan yacni dadka aan aan ereygeena annaga ku cabirno si ay u fahmaan waxa halkan ka jiro marka waxay naga saacidaysaa juhdi badan oo naga geli jiray inaan warbixinteyda hal abuur ku sameeyo hadda waa iska fududahay wax badan oo raad ho aa ku kabi karto warbixintaada aa helaysaa sida c c t v codad transaction dhaqdhaqaaq lacageed waxaasaa helaysaa hadda sidaasay annaga noo caawisaa marka way ka duwantaha sidii hore adeegsiga muuqaalduubayaashan iyo sidoo kale tiknolojiyadaha kala duwan ee ay ka mid tahay lacagaha telefoonada lagu dira iyo fariimaha ayaa noqday hanaan loo maro caddaynta iyo maxkamadeynta dadka geysta dembiyada kala duwan sidoo kalena waxay kaalin ka qaadan karaan wanaajinta amniga iyo cadaaladda